bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsana khiyaarta aynu jecelnahay oo meel walba aad ku sugan tihiin waa maalin jimcaha taariikhduna ay ku astaysan tahay sagaal iyo tobanka bisha setembar sannada labada kun afar iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminaya oo shalay gelinkii dambe kaga qayb galay magaalada london ee xarunta waddankaasi ingiriiska shir looga hadlayay xaaladda amni ee dalka soomaaliya ayaa wuxuu kulamo la yeeshay dhinacyadii kasoo qayb galay shirkaasi gaar ahaan madaxda sare ee dalkaasi ingiriiska ra-iisul wasaaraha ayaa hordhigay qorshaha dibudhiska dalka soomaaliya iyo sidoo kale sida loogu baahan yahay in loo qalabeeyo ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya madaxdii uu la kulmay kulanka ayaa waxaa ku helinayay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed wasiirkiisa difaaca iyo sidoo kale taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya kulanka kadib afhayeenka xukuumadda soomaaliya ridwaan xaaji cabdiweli oo la hadlayay idaacadda barkulan oo ka mid a idaacadaha ka jira dalka soomaaliya ayaa waxa uu tilmaamay in shirkaasi safgarad uu kusoo dhammaaday iyadoona dowladda ballanqaadyo dhowra heshay waxa uuna tilmaamay in madaxdii ka qayb galaysay shirkaasi ay tilmaameen in laga dhabeeya ballanqaadyada loo sameynayo dowladda federaalk ee soomaaliya iyo xubnaha la-sar wasaarahu u tegi doonaa dalka norway oo booqashada ku tegi doona iyana hadda ilaahay socda waxay ka hadli doonaan horumarada hadda jira dhinaca amniga iyo caqabadaha jira iyo sida dowladan ay gacan uga jeysan karto wararka ka imaanaya deegaanada maamulka puntlandna waxay ku waramayaan in doomaha laga leeyahay wadankaasi yemen loo fasaxay ka kalluumeysiga xeebaha deegaanada maamulkaasi puntland ka gadaal heshiis dhowaan dhex maray madaxda maamulkaasi iyo sidoo kale dowladda yemen madaxweynaha maamulka puntland ayaa la tilmaamay inuu u ogolaaday doomo kor u dhaafaya afar boqol inay ka kalluumaystaan qaybo ka mid a xeebaha deegaanada maamulka puntland kuwaasoona la tilmaamay kal hore in si sharci darra ay kaga kalluumaysanayeen xeebaha deegaanadaasi fasaxa la tilmaamay inuu siiyey madaxweynaha maamulkaasi doomahan korkuu dhaafaya ilaa iyo afarta boqol ayaa waxaa ka hadlay ama xaqiijiyey agaasimaha ahaa wasaaradda kalluumaysiga ee maamulkaasi puntland
kulli xeebaha ku wareegsan ka howlgala ayaa waxaa la siiyey rugsad inay badda soomaaliya ka kalluumaysa madaxda kalluumaysiga iyo madaxweynaha iyo intuba way ogyihiin oo heshiis guudba laga soo galay marka saas weeye ogolaashuhu halkaas ku imaanaya wax laysla wada ogyahay weye dowladda ay ogtahay wax gaar ku tahay iyo u malaynay inay jirso waa dhammaan heshiis oo la galay weeye kalluumaysimada dilka horbaa waxaa yimi ilaa iyo dad gaaraya ilaa boqol iyo konton qof guddi bay u dirsadeen baarlamaanka ay la kulmeen dad badan bay arkeen madaxweynaha ayaa gudigii loo maaragtay loo qorsheeyey loo diray waxay dabaano la socdaan madaxweynuhu waxa uu sheegay heshiiskaasi inuu weli under process yahay laakiin haddii ay sheegayaan ay tahay wax laga qaban doono kale gudoomiyaha warta nabadda ee maamulka gobolka banaadir ayaa waxa uu tilmaamay in ciidamada amisom ayna isticmaali karin wadooyinka degmadaasi ka gadaal markii maalintii shalay ahaa gaari ay leeyihiin ciidamada amisom uu ku jiiray isgoyska falorense ee degmada warta nabadda wiilyar kaasi oo ka mid ahaa dadka ku dhaqan deegaankaasi gudoomiye yaasiin ayaa waxa uu tilmaamay inaan loo dulqaadan karin in ciidamo dalka u jooga nabad ilaalin iyo gargaar inay u sameeyaan shacabka soomaaliyeed ayagu ay dhibaateeyaan ayadoona kadib jiiritaanka wiilka yar ay ciidamada amisom u istaageen ayagoona safarkooda iska sii watay gudoomiyaha iyo sidoo kale shacab aad u fara badan ayaana maalintii shalay gelinkii dambe ka qayb qaadanaya mudaaharaadii rabshado wato ka dhacay gudaha degmadaasi kuwaasoona si aadah kaga xumaa dhacdada halkaasi ka dhacday ay sameeyeen ciidamada nabad ilaalinta ee midooda afrika ka jooga soomaaliya ee amisom waxa uuna tilmaamay inaysan mari karin wadooyinka degmadaasi ciidamada amisom anagoo ku hadlaya magaca degmada horta nabadda raallina kama nihin waddadan amisom inay mardam soo marto ilaa arrintan si sax ee dowladda soomaaliyed ugu jawaabto waa mar labaad iyo mar saxaad cid aan ka yeelina amisom xooggeeda guud ahaan booliiskeeda waddadan intii ka horaysa waa inu xaranta anag hala socdaan dowladda soomaliya hala socoto booliiska hala socdo militari hala socdo ragaan dhibaatay gaarsiiy dadka gaarsiiyeen wax loo dulqaadan karna ma aha mas-uuliyadda anakana saaranta dadka anakaa wakiilka eh dhibanaasha anakaa wakiilka eh wiilkan yar ee carruurta eh oo aan dembiilaan ahayn ee nin amisom eh sheeganaya inuu waddanka gargaar u imaado hadda meesan u imaanin raallina kama nihin halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer gudoomiyaha degmada maxaas ee gobolka hiiraan ayaa waxa uu ka warbixiyey dad rag ka tirsan al-shabaab oo tilmaamay inay isku soo dhiibeen maamulkooda ka gadaal howlgalla muddooyinkii lasoo dhaafay ay ka sameynayeen deegaanada u dhexeeya muqokoriya sidoo kale degmada maxaas ee gobolkaasi hiiraan raggan al-shabaab ka tirsan ayaa waxa uu tilmaamay in mid ka mid oo u ahaa amiirkii haysi deegaanada hoos yimaada degmada maxaas waxa uuna tilmaamay haatan inuu xiran yahay sharcigana lala tiigsa doono dhanka kale waxa uu ka hadlay howlgallada ay ka sameynayaan gudaha gobolka hiiraan gaar ahaan deegaanada buuraleyda ee ka tirsan gobolkaasi oo u tilmaamay in weli ay ku dhuumaalaysanayaan rag ka tirsan al-shabaab waxa uuna sidoo kale tilmaamay in qaab wanaagsan ay ula dhaqmi doonaan cid walba oo isku soo dhiibta halka kuwa ka dhaga adeegana uu tilmaamay in la marsii doono gacan ama tilaabo militari laga qaadi doono siduu hadalka u dhigay gudoomiyaha degmada maxaas muumin maxamed
dhanka bari waxaa waxaa iska soo dhiibay laba ruux aa iska soo dhiibtay dhanka oraxsina waxaa iska soo dhiibtay afar ruux aa iska soo dhiibtay ninkaa sagaalgeed laga soo qabtayna waa nin macnaha oo aad iyo aad macnaha oo amiir u ahay oo oo xoog lagu soo qabtay asoo noo xiran yahay xataa ninkaas waa nin oo magaaladanba madax ka ahay haddana wuxuu sagaalgeed iyo halkaasi dhulkaas oo macnaha ayuu macnaha joogay mar halkaas dhuumaalis soo dhuumaalaysna ayaa lasoo meel yaroo buuruley mooga meel buuruleydna waa laga saaraya meelaha anna hadda noocayma ayaa jira meelaha noocaymana biillahi alkariim waa waa beegsanaynaa waana daba soconnaa hadduu hala yidhaaho maxaasi noqo kori dhankeeda macnaha oo bari dhankeeda ka- kaga taallaa ma garan deegaana waxay haastaan midna ma jiraan nimankan waxaa waaye waa guuraay waaye har iyo habeen hadda jalalafsi dhabihii jalalafsi uu xiran yahay dhabihii buluburtna uu xiran yahay macnaha ma aha meel ay tagaan meel cirsama yaqaane hadda ayagaa la soo dhiibo ayaba oo haraad iyo dhib iyo rafaad dilay annaga waxaa leenahay ninkii isa soo dhiibo gacmo fud baa kusoo dhawaya laakiin ninkii macnaha noola dagaalanay dee kolley dawladda wixii macnaha gacanteeda ay ay qabanayso ma garan annaga waxaa naga qorshaysan biillahi alkariim si dhaqsi ah uba saacadahaas ma dhehayno waa arrin macnaha military ah lama sheegaayo balse waxaan leenahay biillahi alkariim insha allahu tacaala inaan ka guuleysan doono waa saacadaha soo socda biillahi alkariim baa la yidhaha maamulka degmada tiyeglow ayaa waxa ay gurmad deg deg ah ka dalbadeen hay-adaha samafalka ee ka howlgala gudaha dalka soomaaliya iyo sidoo kale madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya xilli u tilmaamay deegaankaasi gudoomiyaha deegaankaasi in xaalad nololxumo aada u xoogan ay ka taagan tahay gudoomiyaha degmada tiyeglow ayaa waxa uu dhanka kale sheegay in deegaanadaasi ay weli la daallacayaan la dagaalanka kooxaha kasoo horjeeda dowladda federaalk ee soomaaliya haatan ay ugu korortay cunnayari iyo raashinyari iyo sidoo kale biyo la-aan baahsan oo ka jirta deegaanadaasi waxa uuna baaq u diray hay-adaha samafalka iyo sidoo kale maamulka dowladda oo uu ugu baaqay in gurmad deg deg ah lala gaaro dadkaasi oo haatan ku nool xaalad nolol xumo aada u xoogan hay-adaha waxaan leenahay hay-adaha samafalka kuwa enjoyada internationalka ee locaalka iyo hay-adaha dawliga ah sida unicef w f p iyo waxay la halmariyo w h o hay-adahaas waxaan ugu baaqayaa inay waktigan tiyolow u baahan tahay in garab siiyaan waxaan ka codsanaynaa inay shacabka la soo gaaraan wixii daruuriyaada oo u baahan yahay shacabkan in la soo gaaraan ayaan u jeedinaya shirkii ka soconaya magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa waxaa la sheegayaa haatan in laga garab furay shir kale oo ka dhacay magaalada garbaharey ee gobolka gedo wararka laga helaya halkaas ayaa waxa ay tilmaamayaan in shirkaasi uu yahay asigana sidoo kale mid dib u heshiisiin ah waxaana ka qaybgelaya ergooyin dhowr oo ka biyo diiday ka qaybgalka shirka magaalada kismaayo ay ku tilmaameen in haatan uu hal dhinac oo keliya hogaaminaya shirkaasi waxayna sheegeen dowladda federaalk ee soomaaliya inay ka gaabisay doorkii ay ku lahayd shirkaasi ama inay samayso guddiyo isku dhaf ah oo ka baaraandega habka uu u soconaya shirka ka socda magaalada kismaayo maamulka degmada garbaharey ayaa ka hadlay arrinta shirkaasi waxayna tilmaameen in shirkani ay kasoo qayb galayaan dadka ku dhaqan deegaanada haatan loogu baaqay inay ka qayb galaan shirka ka soconaya magaalada kismaayo dowladda federaalk ee soomaaliya ayayna ku eedeeyeen inay qayb ka tahay habcadsanaanta ku timid shirkaasi shirkaanuna waa mid horay u muddaysnaayo dadka degan gobolkan gedo isagoo reer iyo qabiil iyo waxba kale lahayn ayaa shirkan ku marti qaadan inay kasoo wada qayb galaan dadka deegaanka oo dhan sharka ujeedkiisu waxaa weeye in laga tashado shirka kismaayo sidii midnimo iyo muxuu ahaa loola tegi lahaa ayadoo hal hal mowqif la yahay in laga tashado ayaa halka la isugu yimid oonta faraaruq yeena inuu imaanin waxaa muuqata shirkan garbaarey bisha labaatankeeda furmaayo haddii alla idmo nairobi nairobi baa imaanaysa dadkii deganaabaa kasoo qaybgalaya kuwii toogiya deganaabaa kasoo qaybgalaya kuwii xamar baa kasoo qaybgalaya xildhibaanadii beesha u dhashay baa kasoo qaybgalaya siyaasiyiintii iyo saraakiishii oo dhan baa kasoo qaybgalaya iyo ururada bulshada gobolka oo dhan ayaa kasoo qaybgalaya bisha labaatankeeduna furmaayo haddii alla idmo annaguna shirkanagii baan u diyaargarownay inaanu abaabulano oo muxuu ahaa arrin midaysan aanu shirka la tagno si khilaafaad badan ayna shirka ugu imaanin oo shirkaasu natiijadii loogu talagalay oo u soo baxdo ayaa shirkan loo qabtay shirka kismaayaana lagu kobcinhayay balse hadda waxaa muuqata shirkana waa dib u heshiisiin buu ahaa dib u heshiisiintu waxay ahayd dowladdu inay hogaamiso ayay ahayd guddiyo isku dhafa in la qabto oo shirka diyaarisay ahayd waxaasoo dhanna ma dhicin qodooyinkii maamulka ahaa oo horay u joogay oo meel ku-gaarka ahaa ayaa hawshaas oo dhan hadda iska yaa maamulhaya ayagaa guddiyo u qabsaday ayagaa hawshii wada dowladdii la rabay inay u dhaxayso muxuu ahaa fakshinadii meesha isaga soo horjeeyey markii shirka furtay bay meesha ka baxday marka wallaahi anaku dee dowladda misteegeeda anaku ma sixi karo marka dowladdaa la rabaa arrintaas inay iyadu isasaxdo shirkiina iyadu ay hogaamiso guddiyo isku dhafana shirka loo qabto si si wadajira looga shaqeeyo magaalada kismaayo ayaa dhowaan waxaa ka furmay shirka dib u heshiisiinta dadka ku dhaqan deegaanada jubbooyinka iyadoona uu soo furay shirkaasi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya kaasoona ugu baaqay dhinacyada ka qaybgalaya in wax waliba laga hormariyo wadahadalka laisuguna yimaado wadaxaajood si dadka horumar ay u samaystaan maamulka jubba ayuuna ugu baaqay in mar waliba uu u dhaga nuglaado cid waliba wax ka tabanayso ku dhaqan deegaanadaasi balse dadka ayaa haatan waxay tilmaamayaan in maamulka jubbo keliya uu ku kooban yahay shirkaasi cid kalena aan loo ogoleen sida hadalka ay u dhigeen mas-uuliyiin ka hadashay shirka ka soconaya magaalada kismaayo shirkan haatan ka furmay degmada garbahaarey ayaan la ogeyn waxyaabaha iyo sidoo kale saameynta uu ku yeelan karo kan kismaayo walow weli aysan ka hadlin dowladda federaalk ah ee soomaaliya warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheer khiyaarta aynu jecelnahay waa naga intaa warka waxaa idiin akhrinaya anigoo ah maxamed daanuur amiin tani intaan mar kale dib u kulmayna waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh